فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي bismillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysyada warbaahinta alfurqaan caawana waxaad ku dhegaysan doontaan beesha dabarre oo xarakatu shabaabulmujaahidiin ku wareejisay xoolo isugu jira geel ari iyo in ka badan afar boqol oo ruux oo hubaysan qaybta koobaad kalimaadkii la jeediyey ayaad ku dhegaysan doontaan barnaamijka wararka caalamka iyo xubinta caafimaadkana kama marna waa mar kaliya dhuuxa فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي hayaag dhegaystayaal waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waa sagaal iyo labaatanka bisha dulqacda sanada kun afar boqol afartan iyo shanta hijriga waafaqsanna shanta bisha lixaad sanada labada kun iyo afar iyo labaatanka ee miilaadiga barnaamijka caawa intiisa badan waxaan kusoo qaadan doonaa beesha dabaro oo wareejisay xoole isugu jira geel ari iyo rag hubaysan oo beesha u dhashay balse aan ku bilowno wararkii ugu dambeeyey ee caalamka waxaa isku soo duway oo soo jeedinaya waryaheena cabdiraxmaan bader wararka ka imaanaya magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari ayaa sheegaya in hal qofood oo shacaba uu ku dhaawacmay iskoorimaad dhex maray ciidamada booliiska magaalada boosaaso iyo kuwa sida gaarka u tababaran ee b s f ta loo yaqaano iskoorimaadkan uu ka dhacay bartamaha saldhig ee magaalada ayaa salka ku haya rag ka tirsan b s f ta oo ay booliisku xidheen sida laga soo xiganayay la xogoogaalla oo ku sugan gobolka bari magaalada boosaaso ayaa waxaa muddooyinkii dambe ka dhacayay falal kuwani la mid ah iyadoo ay kooxa hubaysanay xilliyada habeenkii xaafadaha qaar ay dhibaatooyin ka geysanayeen balse isku dhaca ciidamada puntland dhexdooda ayaa aada ugu soo badanaya magaalada cali guudlaab oo dhul ku yaala jawhar ku wareejiyey maraykanka wafdi ka socda dowladda maraykanka ayaa shalay gaaray magaalada jawhar iyagoo kulamo halkaasi kula yeeshay madaxda maamul goboleedka hirshabelle wafdigan oo iskugu jiray saraakiil ciidan iyo mas-uuliyiin ka socda safaaradda maraykanka ee soomaaliya ayaa ujeedka ay shalay u taageen magaalada jawhar lagu sheegay in maamulka hirshabelle ay kala wareegaan dhul uu maamulkaasi siiyey dowladda maraykanka kaasoo ay doonaysa inay ka dhisato saldhig milatari oo ay ka wada howlgalaan ciidamada maraykanka iyo kuwa soomaalida ee danab xaflad kooban oo lagu qabtay gelinkii dambe ee shalay xarunta madaxtooyada ee maamul goboleedka hirshabelle ayaa madaxa maamulkaasi cali guudlaabi xuseen wuxuu shaaca ka qaaday in dhul ballaaran oo ku yaalla afaafka hore ee magaalada jawhar uu ku wareejiyey dowladda maraykanka si ay halkaas uga dhistaan saldhig ciidan oo ay uga soo duulaan tagaan wilaayaadka islaamiga sawiro ku aadan cali guudlaawe oo dhulkaasi ku wareejinaya saraakiisha maraykanka ayaa saacadihii lasoo dhaafay laysla dhexmaraya baraha bulshada iyadoo ay dadka soomaalida ee siyaabo kala duwan uga falceliyeen tallaabadan uu qaaday cali guudlaawe xasuuqyo cusub ayay ciidamada yuhuuddu ka geysteen marinka khaza war cusub oo ay soo saartay wasaaradda caafimaadka ee maamulka qidaaca khaza waxay ku sheegtay in ciidamada yuhuudda ay ku kicin in ka badan afar dhacdo xasuuq wuxuushlim ah afar iyo labaatankii saac aynu soo dhaafnay waxaana ku shahiiday xasuuqyadaasi dadgaaraya soddon iyo lix ruux halkii ay ku dhaawacmeen boqol toban iyo shan kale waxaana intooda badan martigelinaya xasuuqyadan manaadiqda deegaanada iyo magaalooyinka ay ku badan yihiin dadka barakacayaasha ah tirada guud ee shuhaadada muslimiinta tan iyo toddobadii bishii oktoobar ee sanadkii tagay waxay maraysaa in ka badan soddon iyo lix kun shan boqol siddeetan iyo lix ruux halka ay dhaawaciduna marayaan ku dhowaad siddeetan iyo saddex kun iyo toddobaatan iyo afar ruux oo kale waxaana mar walba suuragal ah inay kororto tirada dhimashada iyo dhaawaca maadaama ay weli socdaan duqeymaha iyo xasuuqyada ciidamada yuhuuddu ay geysanayaan duqan ay ciidamada yuhuuddu ka geysteen muqayimka rimaal ee bartamaha jiida khaza waxaa ku shahiiday afar ruux oo shacab ah halka ay ku dhaawacmeen kuwo kaloo aad u tiro badan muqayimka alburej iyo manaadiqda kale ah azahra iyo sidoo kale almiqraaq ee hoostaga magaalada khanyonis ee koonfurta marinka khaza duqeymo halkaasi ka dhacay waxaa ku shahiiday tobannaan ruux halka ay jiraan kuwo kaloo dhaawacyo kala duwan ay soo gaareen dhanka kale iskohorimaadyo ballaaran ayaa waxay ka dhaceen deegaano ka tirsan magaalada rafaax iskohorhimaadyadan ayaana imaanaya ka gadaal markii ay ciidamada yuhuudda oo sita gawaari gaashaaman ay soo galeen gudaha magaalada rafax ee koonfurta marinka khaza waxaana iskohorhimaadyadani ciidamada yuhuudda looga dilay askar badan halka looga dhaawacay kuwo kale dagaallo afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay ciidamada yuhuudda ay kula kulmeen marinka khaza waxaa looga dhaawacay toban askari sida iyagu qirteen waxayna tirada guud ee ciidamada yuhuudda looga dhaawacay dagaalada marinka khaza ee maraysa saddex kun toddoba boqol iyo soddon askari balse sidaan wada ognahay waa tiro ka fog xaqiiqada rasmiga ee ka taagan marinka khaza tacadiyaad kala duwan ayay ciidamada abiy axmed ka geysteen gobolka tigrey warbixin la daabacay ayaa waxaa lagu sheegay xasuuqyada iyo tacadiyaadka ciidamada ethoobiya iyo xulafadooda ay ka geysteen gobolka tigrey halkaasoo ay ku wada dagaalamayeen maleeshiyaadka tigreyga iyo ciidamada federaalka ethoobiya warbixinta ayaa soo xiganaysa xog uu soo saaray macadkan yulelis ee fadhigiisu yahay dalka mareykanka kaasoo sheegay in gobolka tigrey ay ka dhaceen xasuuqyo iyo gobodfalle ay geysteen ciidamada abiy axmed sida warbixinta ku xusan xasuuqyadan ayaa dhacay intii u dhexaysay sannadihii labada kun ilaa labada kun labayo labaatankii waxaana ku lug lahaa ciidamada dowladda eliteria ciidamada amniga imaarada oo soo furtay canuga afdub lagu haystay howlgal guulaystay oo ay fuliyeen ciidamo ka tirsan ammaanka imaarada islaamiga afghanistan ayaa lagu soo furtay wiil yar oo ay koox afduubayaalla ku haysteen deegaan ka tirsan wilaayada balaq ee dhacda waqooyiga afghanistan wasaaradda arrimaha gudaha ee imaarada islaamiga ah waxa ay sheegtay in howlgalkan uu ahaa mid najaxay lagu soo qabtay shan xubnood oo kulow lahaa afduubka lagu haystay canugan oo lagu magacaabo cabdulaahi waxay intaa ku dartay in ciidamada ammaanka ee imaarada islaamiga ay dhexda u galeen mid ka mid a afduubayaasha oo isku dayay inuu iskoorimaad la galay ciidamada taabacsan wasaaraddaasi cabdulaahi oo ah wiil daayar ayay kooxdan afduubteen sagaal maalmood ka hor waxayna afduubteen markii uu ka soo baxay madrasada kuna sii jeeday gurigiisa kooxdan afduubayaasha ayaa waalidka cabdulaahi ka codsaday inay siiyaan lacag dhan saddex boqol oo kun oo dollar si loo soo daayo maxkamad ku taala waddanka turkiga oo soo saartay go-aan ka dhan ah rajab dayib ordogan bilo kooban kadib markii doorashooyinkii dowladda hoose ee dalka turkiya ka dhacday looga guulaystay xisbiga talada hayee ordogan uu madaxa ka yahay ayuu mar kale madaxweynaha waddankaasi la kulmay dhabarjab siyaasadeed maxkamadda ugu sareysa ee waddanka turkiga ee gacanta ku haysa dastuurka gacan ku sameyska ee waddanka lagu maamulo ayaa soo saartay go-aan ka dhan ah rajab dayib ordogan waxaa loogu yeedha maxkamadda dastuurka turkiga ayaa ordogan ka xayuubisay inuu casiri karo guddoomiyaha bengiga dhexiyo ku-xigeenkiisa muddada kooban ee uga harsan xilkiisa madaxtinimo go-aankan ka soo baxay maxkamadda dastuurka turkiga oo lagu faafiyey jariiradda rasmiga ee dowladda ayaa dood siyaasadeed ka dhex dhalisay gudaha waddanka qaraarka maxkamadda waxaa ka mid ah inuu madaxweynaha uusan soo magacaabi karin guddoomiyaasha ardayda jaamacadda iyo iskaashatooyinka bulshada tallaabadan ayaa loo arkaa mid lagu kala dhantaalayo awoodda siyaasadeed ee ordogan waxaana si weyn uga faa'iidaysan doonaa kooxaha mucaaradka ah intaas ayaan dhegaystayaal caawa kusoo gabagabaynaynaa wararka caalamka oo aad uga bogateen qodobo kala duwan waad mahadsantaa cabdiraxmaan هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السلام
warbaahinta alfurqaan ayaad nagala socotaan qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxa ayaan tallaabsanaynaa markana ku soo dhowaada xalqada lixdan iyo shanaad ee xubinta caafimaadka aalaabaha waxaa xubintan soo jeediya dictor qorax abdulqaadir oo ka mid ah dhakhaatiirta soomaaliyeed أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا نتعاون في الخير جميعا نتكاتف في الحق سويا doctor qorax waxaa jira cudur ay soomaalidu u taqaano afshimbir ama afqallooc waxaad nooga warantaa cudurkaas calaamadihiisa iyo talooyinka muhiimka u ah bulshada بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده بيليس بالسيس أما أفصومالان أف شمبر أما أفقلوع وعذر كدعة مرقها وجيجة قيب كمدة عذر كأسجاء وعذر قيب أهان أو قدعة دائما كمد كمدة أما مد كمدة أو قدعة وحيالها كأننا waxaa ka mid a viruska oo kaleeto marna waxaa loo tiirshaa idiopathic la dhahaa ee cudurka asaga ah calaamadihiis waxaa ka mid ah posterior auricular pain dhegta gadaasheed inay qofka xanuunto Ee, waxaa kaloo ka mid ah otalgia dhaga xanuun taste disturbance dhadhanka qofka oo isbedela puwa eyelid colosha ishan ama xirrabaha ee, isha daboolkeeda inay xirmi weyso Ee, weakness of the facial muscles murqaha iyo daamanka inay dabcaan afkana kadib meesha magaca ka imaada af qalooca waaye Murqa- afka qaloocna laleeyahay waxaana- macnada waxaa waaye dhinacii fiicnaa wuxuu jeedinayaa dhinacii kale oo neerfaha uu ka halaway marka cudurka waa cudur jiro hadhowna markii la rabo qofka in wax loo qabto waxaa la fiiriyaa auto- autologic examination in la baaro qofka indhihiisa oo kula examination dhagaha in laga baaro autologic examination waa dhagaha in qofka laga baaro ocular examination indhaha in laga baaro oral examination afka in laga baaro neurologic examination iyo nervis in la baaro baaritaanada loo diray qof markuu istaarka imaado ama waxyaala loo diro waxaa kamid a v d r l waa laga baaraa eh, c b c h i v waa laga baaraa e s r t s h t 3 t 4 c s f analysis hba1c ct scan mri kulli waa loo baahan yahay intaan oo qalab ah maareyntiisa iyo daaweyntiisana hadda daawo wuu leeyahay cudurkan oo cudur hadda daawo aan lahayn ma jiro nabi alai slam wuxuu dhahay ilahay cudur ma soo dejiyo ilaa daawadiisu u soo dejiyey marka daawo wuu leeyahay marka daawadiis waxaa loo kala saaraa mid caadi oo pharmacological therapy daawada caadiga in qofka la siiyo eye care oo ah in qofka ookiyaalo xirto dabeesha iska ilaaliyo iyo iftiinka iyo qeybta u dambeysa oo ah surgical option haddii qofka nervis ay dhintaan qal- afkana halkaas uu uu marooro in sixitaan ama qaalid lagu saxo intaba waa la helaa brevectionada marka cudurkaani ama ka hortagga waxaa kamid ah qofka dad aaminsan baa jiro waxaan afqalooca inuu ka imaado marwaxadaha oo lahoos seexdo shayaadiin wax ka aaminsan baa jiro maahan cudurkan waa cudur jiro oo ay keenaan cudurada ilma aragtida qayb ka mid ah daawona wuu leeyahay marka astaamahaasoo kale qofku isku arko insha allah ha soo booqdo xarunta isbitaalka waxbaa loo qaban doonaa insha allahu tacaala waa mahadsantihiin وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا ايجابيا
هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السلام
haya qaybaha nooga haray barnaamijkana waxaan kusoo qaadan doonaa qaybta koobaad kalimaadkii laga jeediyey munaasabad ay beesha damar xarakada shabaab mujaahidiin ugu wareejisay laba boqol oo neef oo geel ah saddex boqol oo ari ah iyo afar boqol lixdan iyo laba ruux oo hubaysan munaasabadda oo si heer sare ah loo soo qabanqaabiyey ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin kala duwan oo isugu jirtay culumo ugaasyo salaadiin waxgarad ganacsato iyo marti sharaf kala duwan kuwaas oo ka kala yimid qaar ka mid ah wilaayaadka islaamiga ah xafladda ayaa ka dhacday deegaanka yaaqbaraawe oo u dhow degmada diinsoor muddada ay munaasabaddu socotay ayaa beesha waxa ay soo bandhigtay dhoolatus ay samaynayeen ciidanka ay wareejisay iyagoo meel magaalada ka baxsan socod ka soo bilaabay ilaa magaalada ay ka soo gaaraan haddaba qaybta koowaad khudbadaha munaasabadda laga jeediyey ayaan idiin soo gudbin doonaa ugu horeen nala dhegaysta bayaan ay soo saartay beesha damarre oo laga akhriyey munaasabadda kulan qaatay maalmo dhowr ah oo isugu yimid beelweynta reer dabare salaadiinteeda ugaasyadeeda waxgaradkeeda culimaaudiinkeeda dhallinyaradeeda ganacsatadeeda hooyooyinkeeda iyo dhammaan inta ku abtirsata beesha dabare ayaa waxaa ka soo baxay bayaan aan insha allahu biidni ilbaari aan ka jeedin doono halkan wuxuuna u dhacayaa sida tan koow beesha dabare waxay cusboonaysiinaysaa baycadii allaah kadib baycadii mujaahidiinta bariga afrika qodobka labaad beeshu waxay bari ka tahay gaalada iyo gaala raacyada iyo inta daba socota gaalada saddex beeshu waxay garab iyo gaashaan u tahay una ahaan doontaa una ahayd si guud muslimiinta si gaar ahaan mujaahidiinta caalamul islaami iyo walaalaheenna reer filistiin qodobka afaraad beeshu waxay naf iyo maalba la garab taagan tahay mujaahidiinta guud iyo mujaahidiinta bariga afrika qodobka shanaad beeshu waxay ballanqaadaysaa sare uqaadista mashaariicda waxbarashada madaarista maraakista macaahidda iyo dowraadka sharciga ah iyo inta allah uu raalli ka yahay qodobka lixaad beeshu waxay caddaynaysaa inayan gorgortan ka gelaynin ku dhaqanka diinta islaamka iyo iyo ku barbaarinta ubadkooda diinta islaamka qodobka toddobaad beeshu waxay ballan qaadaysaa inaysan noqon deegaamada ay beeshu ku abtirsato meel lagu carqaladeeyo walaayaadka islaamiga iyo mujaahidiinta gebi ahaan qodobka sideedaad beeshu waxay mujaahidiinta ku wareejinaysaa saddex boqol oo wiil oo hubeysan kamaa tarawhum iyo laba boqol oo neef oo geela iyo saddex boqol oo neef oo ari ah iyo wax badan oo qalbiyadiina ku raaxaysan doontaan biidin baari qodobka sagaalaad waxaan adkaynaynaa inaan ka soo horjeedno damacyada foosha xun ee ah- ee ka dhanka ah diinteenna islaamka kana socda dalka iyo dadkeenna soomaaliyeed qodobka tobanaad beeshu waxay ka tacsiyeynaysaa istishhaadkii naxdinta lahaa Sul- suldaan cabdulaahi maxamed yare suldaanka beesha hadame ee ansaarta ah allah jalla wacala waxay u baryaysaa ehelkiisa caruurtiisa muslimiinta iyo mujaahidiinta bariga afrika inuu sabir iyo iimaan allah jalla wacala uu ka siiyo qodobka koow iyo tobanaad beeshu waxay bogaadinaysaa guulihii ugu dambeeyey ee mujaahidiinta ee ay gaareen sida deegaanada busley galcad daarunimca daarunicma caad coosweyn xarar dheere iyo ceel la helay qodobka laba iyo tobanaad beeshu waxay u dardaarmaysaa dhammaan qabaa'ilada soomaaliyeed inay hiil iyo hoo ku garab istaagaan wiilashooda mujaahidiinta ah ee ka hortaagan cadowga qodobka saddex iyo tobanaad beeshu waxay ka horjeedaa si cadna ay u muujinaysaa inay ka horjeedo ku wareejinta garguurta uu ku wareejiyey badeena qaaliga ah murtidiinta turkiga ee qaatay gebi ahaan khayraadka dalkeena islaamka ah afar iyo toban beeshu waxay u hambalyeynaysaa qabaa'iladii ansaarta ahaa ee gobolada dhexe ee sida geesinimada leh ugu hortagay xamladii xasan garguurte iyo xamladii saliibiyiinta kuna guubaabinaysa beelaha soomaaliyeed ee muslimiinta ah inay ku daydaan walaalaha reer gobolada dhexe waxaan kaloon leeyahay abshiruu ayuha almujaahiduun beeshu reer dabare maanta waxay qaadatay awaamirtii allah ayay qaadatay iyadoo ku dayanaysa raggii salafka ahaa ama saxaabadii ridwaanullahi tacaala calayhim aa ugu horeeya abubakar sidiiq oo jeeskii qaswati tabuk yiri "Ya- yaa abaabakar maadaa taragta ahlak qaala lilaahi warasuulih ayuha shabaabu almujaahiduun abshiruu maanta qabaa'ilka reer dabare waxay idin leeyihiin waxaan idin horfadhiyey iyo waxa harayba idinka ayaa iskale biidni illaahi ilbaari السلام الله عليكم ورحمته وبركاته sheekh fu'aad maxamed qalaf oo ka mid ahaa culimmadii goobjoogka ka ahayd munaasabadda ayaa kelimad jeediyey الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يقول الله تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق الغائلين يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلطة واعلموا أن الله مع المتقين وقال تعالى قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله الله سبحانه وتعالى مؤمنين وحو أمر يا إن يدينك له وتقالمان وي كلمة الله كر وقادان وي قال له هبكوذ وقاتان الله وحليها يا أيها الذين آمنوا ذلك مؤمنين وقاتلوا الذين يلونكم من الكفار قال هذا دلك إن سوق شيء إذن حكت لدقالما هدان دقالنه والله كلمديسا إني كر نغطة ودقالنه الله وحليها وليجدوا فيكم غلطة قال هذا أديك هذين كهلانو هدا صدقالنتان واعلموا أن الله مع المتقين هدي إيتوبيا أو مريكان لا سعودو أو جرمال يا طليان لا سعودو أنك الله بانا لا سعودو سبحانه وتعالى باشن قيمها بدن أي شرف كبدن gacanteena alla wuxuu ugu horeeyey uu soo geliyey waxay ahayd xerada ballidoogle gacanta labaadna alla wuxuu noo geliyey magaalada diinsoor waxaana nugu soo dhoweeyey beesha dabarra nugu soo dhoweeyey yacni dad qiimo badan oo sharaf la weeyey dadkani oo allah subxaanah wa tacaala diintiisa uu ku ayiday khayrka in lagu tartamaa alla amray wa fii daalika falyatanaafas ilmutanaafisuun waxaan ka rajaynaynaa hubkan aan qaadnay inaan muqdisho iyo hargeysa iyo boosaaso iyo adisababa lagu horayn doono ina dalika cala allahi yasiir wamaa dalika cala allahi bicasiis waxaan ku faraxsanahay oo boqolkiiba boqol ku faraxsannahay haddaan nahay ee, ee, mujaahidiintii ee xarakatu shabaab waxaan ku faraxsannahay beeshan walaalahaya garabka ayna siiyeen iyo diintay u gargaareen waxaadna ogaan doontaan maanta maalin aan ka dheerayn in aan diinsoor ku kulmi doonno ina dalika cala allaahi yasiir waxaa hadlaayay madaxweynaha kenya hadlaayay wuxuu la hadlay madaxweynaha maraykanka wuxuu yidhi haddii ciidamada afrikaanku ay soomaaliya ka baxaan waxaad ku tashanaysaa xarakatu lmujaahidiin inay soomaaliya oo dhan qabsan doonto waxaa lagaa rabaa inaad ciidankan siiso lacag ayna ku bixin maraykanka u soo jawaabay hal doolar uma haya aan siiyo buu yidhi hadday shabaab qabsan lahaayeen iyo haddii haddii kaleba anigu waxba uma haayo biidni illaahi tacaala dhulkaa ilaahay noo dhiibi doonaa annagana waxaana laga rabaa addoommo ilaahay inaan noqonno haadaa wallahu subxaanahu wa tacaala aclam wajazaakum allahu khayr wasalaamu calaykum waraxmat ullah allahu akbar allahu akbar allahu akbar walilaahi alcizatu walirasuulihi walilmu'miniin kaasi waxa uu ahaa sheekh fu'aad maxmed khalaf markanna waa kelimad uu munaasabadda ka jeediyey sheekh mukhtaar abu muslim الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد maanta waxay ahayd maalin farxadeed xaqiiqatan shucuurkayga ma garanayo qaabkaan u cabiro Een, kelimaadkayga haddaan isku tutoosin waayo caawa wax badan halii cudur daaro laba kelimo keliyaan rabaa inaan idhaahdo oo ma raba inaan dheerayo walaalayaal jihaadka oo laga tago waxaa ku sugan waa min kabaa'iri dunuub jihaadka oo laga tago waa calaama min calaamaati nifaaq qofka jihaadka ka taga oo uu sidaa ku geeriyoodo waxaa ku jirta shucba min shucabi nifaaq xadiiskii saxiix muslim ku sugnaa abu hurayra uu weriyey nabigeennu wuxuu yidhi man maata walam yagzu walam yuxadid nafsah bilghaswi maata calaa shucbati min annifaaq jihaadka oo laga tago ummaddu waxay ku mutaysanaysaa cadaab aliim ah waxaana u daliilah fii suurati tawba qaala tacaala ilaa tanfiruu yucadibkum cadaaban aliima wayastabdil qowman gayrakum cadaab xanuun badan adduunyo iyo aakhiro ayaa lagu mutaysanayaa jihaadkoo laga tago jihaadkoo laga tago qofku wuxuu noqonayaa faasiq khaarij can daacati illaahi daacada ilaahay qof ka baxay faasiqa ayuu noqonayaa wa- waxaana daliil u ah wa- wallaahu laa yahdi alqowma alfaasiqiin jihaadkoo laga tago sababun lilhalaaki fi dunya walaakhira asbaabaha lagu halaagsamo adduun iyo aakhira jihaadkoo laga taga ayaa ku sugan wadaliil walaa tulquu biaydiikum ila tahluka jihaadkoo laga tago walaalayaal waxaa ku sugan waa idcaaf caqiidat alwalaa'i walbaraa caqiidat alwalaa'i walbaraa oo ku dhisan laa ilaaha ila allaahu oo la daciifiyo oo la tuuro wey jihaadkoo laga tago sababu dulli walhawaani lilfardi walumma dulli iyo liidnaan shakhsiga iyo ummadda oo dhan ay u soo hoyata ayaa ka dhalanaya waxaana u daliila xadiiskii nabigeenna uu yidhi sallat allahu calaykum dullan laa yanzicuhu xataa yuraajicuu diinahum xataa tarjicuu diinakum ilaahay wuxuu dushiina ku sallidayaa qoorta idin saaraya idinku s- shaabadaynaya dulli aan laydinka siibayn ilaa aad jihaadka u laabataan jihaadkoo laga tago waxaa ku sugan tafwiit almasaalix alcadiima lilumma walilfardi fi dunya walaakhira masaalix badan oo waaweyn qofku ka heli lahaa ummaddu ka heli lahayd adduun iyo aakhiro ayaa ku sugan jihaadkoo la jihaadana hodantinimo iyo ziyaada farwadooda ayaa ku sugan xadiis qidca yar ayaana tusinaya wa jucila risqii taxta dilli rumxi nabigeenna biilkiisa yowmiga ah shahriga ah sanawiga ah jihaadkuu u doonan jiray jihaadkoo laga tago waxaa ku sugan walaalayaal ilqaa'u alcadaawati waalfurqati bayna almuslimiina muslimiinta dhexdooda cadaawaag bilaabanaysa qabiil qabiil baa laisu dhammaynaya jihaadka markuu yimidna waa kaa ummaddii oo dhan baa midowday waxaana u daliila xadiis tabaraani ku sugan can abi bakr asidiiq radi allahu canhu maa taraka qowmun iljihaada ilaa camahum allahu bilcadaab qowm jihaad kama tagaan ilaa cadaab buu ilaahay ku camimaya jihaadkoo laga tago waxaa ku sugan yafshu shirku waاlظulmu wayaclu lkufru waahlah waxaa faafaya shirkiga iyo gaalnimada iyo kiristaamaynta ummadda la kiristaameeyo kaniisadaana laga dhex dhisaya hargeysa kaniisadaa laga dhisay jihaadka marka laga tegay baydhabo kaniisada baa laga dhisay xamar kaniisad baa ka dhisan kismaayo kaniisad baa ka dhisan waa la kiristaamaynaya dadkii waxa loo sameeyey tururug waxa la yidhaahdo gaalnimadii iyo doolarkii baa isla socda oo wada tururug leh taana waxaa u daliila qaala tacaala fii suurati alanfaal waqaatiluuhum xataa laa takuuna fitna wayakuuna addiinu kulluhu lilah ilaa aakhiri ilaaya jihaadkoo laga tago waxaa ku sugan walaalayaal oo laga tago shacaa'irta islaamka oo dhan ayaa la baabi'inaya sida ku dhacday goobihii jihaadku ku cisoobay sideed boqol iyo shan sano shareecada ilaahay lagu maamulayey ardul andalus markii jihaadka laga tagay maanta hawiyadooda islaamiga ayaa la la'yay waa la baabi'iyey bukhaaraa sidaas oo kale boqol sano shareecada ilaahay lagu maamulayey caasimadda ruushka ee moscow maantana hawiyadii islaamkana waa la tirtiray dhulalka yurub iyo maxaan ku dhahay cuhmaaniyiintu ay gaareen islaamkii jihaadkii ku cisoobay maanta waa laga baabi'iyey bosnia harsag jihaadka ciso ku gaaray maanta waa dullaysan yihiin meel kasta waa sidaas jihaadkoo laga tago arrintaasa ku sugan jihaadkoo laga tago walaalayaal waxaa ku sugan fasaad ayaa faafaya ummadda dhexdeeda ku dhex faafaya waxaana u daliila walowlaa dafcu llahi annaasa bacdahum bibacdin lafasadat ilardu shacaa'irta iyadana waxaa daliil u ah ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا jihaadkoo laga tago ummadda kuwooda dacafada ah mustadcafiinta ah dhulka ayaa la dulaysanayaa wixii la doonaan lagu samaynaya caruurta haweenka waa waxa hadda meelaha riddada lagu aruuriyo la kiristaameeyo hay-aduhu ay ku ciyaarayaan sankudareertan ay u tuurayaan waa ka tegid jihaadka laga tegey wamaa lakum laa tuqaatiluuna fii sabiili illaah والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان إلى آخر آية أيها دليلا وجزاكم الله خيرا بحسن سماعكم والسلام عليكم ورحمة الله kaas waxa uu ahaa sheekh mukhtaar abu muslim iminka waxaa idinku soo maqan shaacirul islaamna qaybka guud ee golaha nuqbada soomaaliyeed oo ka hadlay munaasabadda ka dhacday deegaanka yakbar aweh ee beesha dabarre xarakada shabamujaadiin ugu wareejisay laba boqol oo neef oo geel ah saddex boqol oo ari ah iyo afar boqol lixdan iyo laba ruux oo hubaysan الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى وعلى آله وأصحابه ذوي الشرف والوفاء أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد التحية الحمد لله mahad oo dhan allah ayaa u sugnaatay tabaaraka wa tacaala nicmooyin fara badan oo aanan koobi karin oo u dambayso nicmada hadda aan u fadhino xafladaas ee ta'yiidka iyo munaasarada ee lagu ta'yiidayo mujaahidiinta iyo jihaadka waa nicmo aada u ballaaran nicmadaas u dambayso allihii nooga nimceeyey baan u mahad celinaynaa bacda allaahi xarakatu shabaab almujaahidiin ayaan u mahad celinaynaa ayagoo u horeeyo amiirkeenna sheekh axmed cumar abu cubayda xafidahu llaahu tacaala waracaah kadib waxaan u mahad celinaynaa dhammaan ugaasyada ee nuqabada oo u horeeyo ee suldaanka guud ee beeshii reer dabare suldaan aadan deerow xasan iyo garbihiisa dhammaan culamaa udiinka iyo akhyaarta gabdhaha cafiifaadka ee dhallinyarada iyo mujaahidiinta ah ee beesha reer dabare ee suurgelisay in xafladan aan ku kulanno ee waxaan leenahay fa jazaakum allaahu khayra ilaahay subxaana wa tacaala juhdigiinnii iyo dadaalkiinnii mid miri dhala oo muslimiinta ku xuroobaan allah ka dhigo intaa kadib waa la hadlay bandhig badan baa la sameeyey ta'yiid kelimaad ta'yiid ah unbaan insha allahu tacaala ku ta'yiidaya warkii la sheegay waxaan leeyahay beesha ilaahay subxaanahu wa tacaala beel dhaqan allah ka dhigo dadaalka aada muujiseen mid muslimiinta ku xurubaan ilaa falastiin lagu xureeyo allah ka dhigo waa dadaasheen waxaan leeyahay marka dadaalka dadaalku dara ha isdhihinina wax badan baad samaysanoo meeshii ugu dambaysay iyo yoolkii waad gaarteen ha dhihina insha allahu tacaala ku sii dara oo sii labalaaba maxaasiintiinii iyo sharaftiinii waa tan horey loo sheegay in lagu celceliyana waa wax mudan in lagu celceliyo insha allahu tacaala waxaan leeyahay marka juhdigii juhdi ha lagu daro ragga hadda meeshaan fadhiyo oo lasoo diyaariyey iyo raggii hore u diyaarsanaa waxaan leenahay oo anagu aniga aan ka bilaabayo naftayda inaanan annaga oo kala haraynin ilaa halkan aan ka dhaqaajino oo diinsoor aan xurayno ilaa qansax dheere aan xurayno aanan soo laaban ilaa dirir dhaba iyo adda sabab dib u soo ceshano intaas beeshaan u leeyahay waxaan kaloon dardaarmayaa kelimada kale ii xigta nuuqabada ku dhaganka shareecada islaamka ee walaayaadka digil iyo marafle iyo kuwa maxaayad hawiye iyo kuwa daarood iyo kuwa dir meel kastoo ay joogaan waxaan leeyahay dayshi wanaagsan walaalihiina kuwii horey juhdiga u bixiyey iyo kuwa hadda dambeeya oo maanta aan u fadhino ha lagu daydo maxaa ahayd sida ay sameeyeen iyo mid ka fiican haddii la samayn karo ilaahay ha loo tala saarto fa idaa cazamta fatawakal cala allah intaasaan leeyahay sida isin wada dareemasan dowladdii cilmaaniga ee dalka soomaaliyeed markii la dumiyey weliha ku dambeey dalka dagaal oogiyaala kaheen dacalladiis oo dhan dagaallo sokeeye ku dhig degmo degmo ungudubaasa ma jarna ilaa damiin la helo doqowda iyo duubaabka maadaama ay dadaal badan muujiyeen iyadoo hatana dantiili lahay liindeerina weli liiska dulaysanyaa xarakada hana deerti reer daalanaayey jilalshay daba dheeradi darur roobeed unqurutay darabyada iyo dooxooyinka anbuusameen oota wada doog nagatay lamba dantaa andaag kudhiidi dareen shawaabiinay dib u dejin iyo deganaashi la helay dadka diintaa la baray dugsiyaalka iyo dacwada yaa la dardargeliyey darisadi daris walaale iyo deganaashi iyo dib u dejiinaa la heli nimangaa dacray sidii diyaasbara la araaw dibudoo la kusheeni doonaris niman la araaw ha la daba teeginyiin dana shisheeye inii fulyaana lahandiyaari yaa nimankii dacray sidii dunida maysiin sheegay dadka may dareensiiyey dunida inii laku helow landabaq sara daaha liinki hirey isbuunyo liinki dadabi dangma kullihii daleelo ilaahay banaanka dameero ma marayaan dareen hal indhakooy dhahaw inii dunida laku helaa waasan dareensiiye dool shinika jarto malabshay durdura lahandejiyey dantaale inku dheriglari dangma kullihii daarhal inqasoyla dunada inilaku halaawasan dareensiiye landeere gaal oo deegaanka dhalay dabarka liinku furi naasoje dabaroysniin dabarka liinku furi doobigan qaadoy adalay dambaraysoy la eri dangma kullihii dameerhal hay ingmaaloy le dunada inilaku halaawasan dareensiiye daliilsheena daleela taala dawooma gorata ma ee waldaaha soomada daleela isku yaala warlankii diinka ilaahay difaacoy diinga lataa daar aakhrii lakadeeray diinka ilaahay difaacoy lankii la arhay diidin dastuur gaalaha daabacdii lankii daba teegan dimuquraadiyadda cinwaanka daabacno daawashada koreme daakhalka injana lankii hata daydayahay lan doolshinika jartu malabshay durduraaw lahandadii dantaanku dherig la arhay diiday hee daar halingasoyla wala dooriye wardan dalka adii balle dadkan adinkii la dhaladay dekedihii eelboori lataa degmooyin i goboli lataa war dadka dowlad noqoy lan la aray dabadhalifnimo ku dooradi lan dabag sara daaha liinkiile isbuunyo liinki dadabi dangma kullihii daleelo darin indhaki dameero i kor korena wala dooriye war lan degmadiis gaalada etoobiyaan dabagaab ee ee duulaanka koytilankii degmadiis ka haysato iyo deegaanshii ka haysata usigii hatana dabka inis qaaday shaleedis dagaalamahay landeeraga dambarsoyn arey dabarka liinku furi hatana dameerhaha ingmaalayna usuna wala dooriye nimiyow dadka maylfaday inay daraan weeldhadaan dunida dacnuka noolna dacaladiiyo dhanna dagaala ku socda duniyo dagaal banku jarnay lamba dantiis indarara wal isdayaa wallahina lankiidadayaa doqondiif dheeraa taa dareen weeldhoy diinlaawo dagaalamo hayaan dowladda ruusha lasoo taan iyo darisjay ukureeg dabka iyo walaa iska dhako hayaan dakandaakali iska dhakahay kaadiin in dagaalamo hay duqaymada lakahaayo dadka falastiin deegaankii khazal arhay oo daarawedho dharay iyo dabyadii damlakasee dakandaaka lakaweeli maraykanna dacmiinta israa'iil oo la daba teegni walba dunida haskaratoona viito dulsaarahay mataasaa dimuqraadiyad aha lankii dimuqraadiyad oo daabacno cinwaanka daaban daawashada mooye daakhalka hoose injana lankiidadayaw doqongaa taa adduun dunida oo dhanba dimuqraadiyad maku jarto doqon diif dheeraa taa dareen weeldhoy allahu akbar allahu akbar allahu
kaasi waxa uu ahaa shaacirul-islaam naqiibka guud golaha nuqbadda soomaaliyeed iminkana waa kelimad uu munaasabadda ka jeediyey waliga wilaayadda islaamiga ah ee baay sheekh xasan abu xamza السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ماذا أعبر بالشعور فإنني في قعر المحبة والوجدان لقبيلة بذلت أفلاد أكبادها طلبا من المنان بالرضوان أعني دبرها أنفقت أموالها أولادها أخيارها للجهاد الماضي الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدين والدنيا وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين يقول الله تبارك وتعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والفرقان ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم marka ugu horeysa allah subxaanahu wa tacaala ayaan u mahad celinaynaa ka walaayadeeni walaaya tubay waxaan isleeyahay mashruucan xoolobixinta jihaadka lagu bixinayo iyo ragga jihaadka la siinayo mujaahidiinta lagu wareejinayo labadii sano hadda ugu dambeysayba way socotay geela la bixiyey labadaa sano gudahood ama sanad ayaa ugu badan sanadkaana ugu badan hadda gabagabada ah sanadka horena wax yar ayaa jiro waxaan filayaa inuu gaarayo maxay waa geela noocan xaflado looga qabtaan sheegaya geela xaflado la keenay ma ahan geela si gaar gaara loo bixiy kaas maba tirsanaba ilaaha garanaya intuu leegyahay wax tirsan maaha maalin kasta geel baa ka baxa wilaayada oo jihaadka lagu taageero jabad fulaan baa meel joogta laba ha la siiyo qolo fulaan baa meel timido shan ha la siiyo malinkaas waa socda kaas ya laakiin geela xaflado loo qabtay oo geel ah waxaan maraynaa caawi xisaabteena ay maraysaa lix boqol iyo afartan neef oo geel ah lix boqol iyo afartan neef oo geel ah ayaan marayna halkaas waxaan dareemayaa marka inaan hee kaalanta hore ugu jirno walaayaadka meesha reer geelad gaar ahaan degmada tiaglow ayaa waxay bixiyeen rag hee rag boqol ah oo hubaysan qoryahoodii wata khabarka markuu nagu soo dhacay maxaa ka dambeeyey waa dhaafay soo saas maaha isla geeladna walaayadu wuxuu ku bixiyey boqol iyo lixdan wiil ayuu keenay hubeerna hadday ahayd haddaan ka soo dhaqaaqnay bishaan kowdeeda meeqay ahayd ya laba boqol iyo iyo konton isku dar marka maqa mare laba boqol iyo konton boqol iyo konton boqol iyo lixdan u geeya afar boqol iyo tobanaa jooga soo maah waxaad igu dartaa afar boqol iyo lixdan hal mar soo dhacda sideed boqol sideed boqol iyo iyo toddobaatan insha allahu tacaala wacdaradaas qabaa'ilka muslimiinta ay walaayada degan ay muujinayaan waxaan rajaynayaa qaybta dhammana inay ku soo dayin doonaan ariiqan ay soo mari doonaan marka jazaakum allahu khayran luqabada waxaan ku tartirsiinaya aan ku boorinayaa shaqadan haddii loo dhaqaaqo raggii galay ayaa ka warbixinaye haddii loo dhaqaaqo aaday u fududahay maxaa yeelay waa cibaado ilaahay loogu dhowaanay subxaana wa tacaala ninkii ikhlaas iyo daacadnimo ku galay ilaahay waa u fududaynaya tabaaraka wa tacaala waa casiime iyo go-aanun bay kaa rabtaa haddii la galay ilaahay subxaana wa tacaala asaa wadaaya marka baabul infaaqi fii sabiili illah oo ragna la infaaqiyo la bixiyo hubna la bixiyo xoolo nool iyo lacagna la bixiyo waa khayr iyo wanaaga cidna uma doorayno waxaan rabnaa kaalinta hore markaas inaan taagnaano ya kaalinta hore hadda waad haysataan yaan laga dhicin marka ugaasiyaal waad haysataan hadda kaalinta hore koowaade yaan laga dhicin insha allahu tacaala beesha dabare oo runtii kaalin muhim ah mug leh oo aada u ballaaran oo qabaa'ilka walaayada ku nool bal walaayaadka ku nool insha allahu tacaala qabiil ugu horreeya aysan jirin tusaalan u noqon doonto ku tallaabsatay waxaan leeyahay jazaakum allahu khayran wa hanii'an lakum ilaahi subxaana wa tacaala abaalkiina ha badiyo miisaanka xasanaadka ha idin ha idin saaro anta dhammana ilaahi subxaana wa tacaala ha idin dhammaystiro ilaa khayr lagama dhergee ilaa uu insaanku uu dhinto qabaa'ilka kalena waxaan ku guubaabinayaan ugu baaqayaa ee wanaaggaa oo kaleeta inay muujiyaan oy qaataan oy dabarro ku daydaan allahu akbar allahu akbar ummaddii jihaad u kacday waa cizowda ummaddii jihaad ka fadhiisatana waa idulowda ciziga aan doonano jazaakum allahu khayran wabaaraka allahu fiikum kaasi waxa uu ahaa waaliga wilaayadda islaamiga ah ee baay sheekh xasan abu xamza intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa qaybta koowaad kelimaadkii laga jeediye munaasabad ballaaran oo beesha dabarre ay ku wareejisay laba boqol oo neef oo geel ah saddex boqol neef oo ari ah iyo saddex boqol siddeetan ruux oo hubaysan oo lasoo bandhigay iyo siddeetan iyo laba ruux oo kale oo beesha u dhashay kuwaas oo loo diray mucaskar wilaayadana lagu wareejiyey waxaana tirada ciidamada guud ee beesha ay wareejisay ay gaarayeen afar boqol lixdan iyo laba askari oo beesha u dhashay guud ahaanna caawa intaas ayaan kusoo gebagabeynayaa barnaamijka dhammaanteenaba sidaas iyo fi amaanillaah wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السلام